إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka iyo talaada ahaad ku dhegaysanaysaan waxaa ka mid ah howlgal qorshaysan oo ka dhacay degmada hodan ayaa lagu dilay askari ka tirsan dowladda federaalka iyadoona qaybo ka mid a magaalada muqdisho oo lagu weeraray ciidamada dowladda federaalka milatariga mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigyo kala duwan oo ay shisheeyuhu ka samaysteen gobolka shabeellaha hoose abwaan caana ayaa sheegay in somalilan ay ku soo badanayaan kuwa calmaaniyiinta ah ee aan aakhiro rumaysnayn iyo kuwa mulxidiinta ah taasoo keentay in ardayda jaamacadaha ay salaadaha tukan waayaan magaalada hobyo ee gobolka mudug ayaa qarka u saaran in bacaad looga qaxo dowlo diini ah ayaa loo soo gebagabeeyey howlwadeenada ka shaqeeya maktabka sakawaadka ee wilaayada bakool dowladda ingiriiska ayaa soo saartay qayladhaan ku aadan kuleelka ka jira yurub oo gaadhay waddankeeda iyadoona soo saartay degniino cabsiyo wata oo ku salaysan kuleelka oo kor uu sii kici doona maxamed bin zaayid oo ah madaxweynaha dowladda imaaraadka carabta iyo wafdii uu hogaaminayo ayaa booqasho ku tegay dalka faransiiska iyo qaaradda yurub دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiioo faahfaahsan howlgal qorshaysan oo ka dhacay degmada hodan ayaa waxaa lagu dilay askari ka tirsan dowladda federaalka iyadoona qaybo ka mid a magaalada muqdisho oo lagu weeraray ciidamada dowladda federaalka warkaas iyo war kale oo la xiriira qarax ka dhacay magaalada baydhabo iyo ciidamada shisheeye ee kusoo duulay gobolka shabeellaha hoose oo weerar lagu qaaday waxaa faahfaahinaya haashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay saacadihii lasoo dhaafay howlgalla ka fuliyeen gobolada banaadir shabeellada hoose iyo baay haddii aynu ka horreyno magaalada muqdisho howlgal rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen xaafadda sebiano ee degmada hodan waxay ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka kaas oo sidoo kale ay horey uga sii qaateen qorigii uu ku hubaysnaa ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xala dagaal culus ku qaadeen fariisin ay laanta tawfiiq ee degmada yaaqshid kaga sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka isla magaalada muqdisho guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ku weeraray xere ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamada la beegsaday ayaa ku sugnaa xaafadda moori ee degmada hodan waxaana halkaa ku dhaawacmay hal askari oo ka tirsanaa ciidamadii la beegsaday howlgallada ciidamada mujaahidiintu xalay ay ka fuliyeen magaalada muqdisho ayaa sii socday waxaana guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay qarax la beegsadeen fariisin kale oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka fariisinkan qaraxa lagu weeraray ayaa ku yaalla aaga isbitaalka masaarida ee degmada hodan dhanka shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar toosa ku qaaday xere ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye xeradan la beegsaday ayaa ku taalla deegaanka laanta buuro waxaana halkaa ku sugnaa ciidamo ka tirsan kuwa ogaandhayska sidaasi la mid a isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerar ku qaadeen xere ay ku sugnaayeen ciidamada ugandhayska oo ku taalla deegaanka danaw ee hoos yimaaday degmada qoryooley dhanka gobolka baay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shala gelinkii dambe waxay weerar ku qaadeen fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ciidamadan la beegsaday ayaa ku sugnaa xerada loo yaqaano makuundo ee magaalada baydhabo ma ahan markii ugu horreysay oo ciidamada ku sugan makuundo ay weerar kala kulmaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab balse marar hore ayaa lagu qaaday weeraro dhimasho iyo dhaawacba u geystay abwaan caanah ayaa sheegay in somalilan ay ku soo badanayaan kuwa calmaaniyiinta ah ee aan aakhiro rumaysnayn iyo kuwa mulxidiinta ah taasoo keentay in ardayda jaamacadaha ay salaada dukan waayaan maxamed amiin ayaa faahfaahinaya
abwaan yuusuf shaacir oo ka mid ah suugaanleyda soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada hargeysa islamarkaana waayihii dambe dagaal kula jiray calmaaniyiinta iyo mulxidiinta ayaa meel fagaara ah ka sheegay in duulaan lagu soo qaaday dhaqanka iyo diinta ummadda waxa uu sheegay in somalilan ay biidhigteen kooxo soomaali ah oo gaaloobay kana kooban calmaaniyiin iyo mulxidiin waxa uu sidoo kale xusay in labadaasi kooxood ay xadgudbaan islamarkaana aflagaadeeyaan allah subxaanahu wa tacaala iyo dadka mu'miniinta ah kooxahan ayuu sidoo kale abwaanku sheegay inay saameyn ku yeesheen bulshada waxa uuna tusaale u soo qaatay ardayda jaamacadaha oo gaaray heer aysan ku tukan masaajidda aagahooda islamarkaana iyagoo kooxo kooxo ah agmaraan masaajidda xilliyada salaada lagu jiro dhallinyaroy waxaan idinku wacdiyayaa iminka jaacadaha hargeysa waxaad arkaysaa jaacad masaajid la dariisaho waa laga soo dareerayaa cidku baydhi mayso ama midhadheer baa ku baydhay wuxuu u arkaaba maxaan eedaankan iyo salaadan iyo waxaan laanna maxay ka waxu soo dhigana waa kenyaati ama waa ugandhiis isaguna waa kan khadka ka baxay marka calmaanigu waa ninka maanta ugu badan meeluhu kasoo ka soo kacdoomay iskuulkaa kowka ah ilaa heer jaamacadeedkaa ciddii ilaahay hadaynaya ee ka duwaya waa waa meesheed laakiin meeluhu ka soo baxa waa meelaha laba waxaa sii dhasha dimuqraadiyadda iyo iyaduna sii dhasha dhallinyaraduu ku badan yahay weliba wuxuu sii xoogaystay labaatankii sane u dambeeyey ayuu sii xoogaystay ee jaamacadani waxay nagu soo bateen ka digtoonaada abwaankan oo aanan hargeysa ku haysan dad muuqda oo kala qayb qaata ololaha uu kula dagaalamayo calmaaniyiinta iyo mulxidiinta ayaa waxa uu sheegay inuu sii wadi doono dadaalkiisa keliya anugu maxaan ku dadaalaya calmaaniga ilxaadka waxaasoo dhan maxaan ujeeddadaan ka leeya waa maxay anugu ma tirtirayo idinma le waa tirtiraya iyaga iyo ummaddaan istusaya war bahal hoosa halkaa maraya mas baa inoo soo galay baan ku leeyahay war maska eeg markaad aragta maska dee waad ka urursanaysaa intaasaan ku dadaalaya wax badanna way noo suurto gashay ilaahay baa ku mahad leh waannu istusnay dadku maanta way og yihiin weliba waxaan soo kalo taxayaa midhkaana ogaada calmaaniyiinay bayjkaygaan liiskiinna ku soo taxaya hebel waa calmaani hebel waa calmaani hebel waa calmaani waxba ha dhuumannina magacyo kale oo feyga ha qorannina malaa waa garanaysaa nuur mooge iyo garaadsame iyo waa ma taqaanin mulxidiinta muddooyinkii dambe waxaa dalka ku soo laabtay dad ay reer galbeedku diinta kaga saareen shilimaad yar hargeysa oo keliyana ma ahan ee xitaa dowladda federaalka ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho ayay ka mid yihiin dadka noocaasi ah dhowaan siyaasiga lagu magacaabo yaxya caamir ayaa waxa uu sheegay in tobankii sano ee lasoo dhaafay ay dowladda federaalka ka mid ahaayeen wasiiro qoomuluud ah qofka wasiir maqanaayo intaanba asiga iyo qabiilkiisa la fiiriyo shuruud waa in la helo da-diisa aqoontiisa dembi hore muu galay muxuu ahaay ururadu ka tirsanaayo waxbadan in la fiiriyo afka uma roono laakiin beledka wada joognaa mugta tobankii sano oo lasoo dhaafay wasiiro qoomuluud ahaa jira haddana waa arkiga wasiirkaasa hadda waa joogaan the last ten years wasiiro dhuucaasaa jireen oo back up ururo iyo wax riixaayeen hadda arki doontaa igo marka in shuruud la keeno qofka naqanaayo akhlaaqiyaadkiisa aqoontiisa dalka soomaaliya ayaa wajahaya duulaan dhanka fikirka iyo caqiidada ku salaysan oo aanan ka yaraysan kan militariga waxaana horboodaya dad soomaali ah oo mar hore diinta ka baxay oo aanan isqarinayn iyo kuwo isqarinaya oo shaar kale xihan
dowladdiiniya ah ayaa loo soo gebagabeeyey howl wadanada ka shaqeeya maktabka sakawaadka ee wilaayada bakool maxamed daahir cali suw ayaa ka waramaya dowladan oo ahayd mid sharci ah oo socotay saddex cisho ayaa loo qabtay howlwadeennada maktabka sakawaadka wilaayada islaamiga ah ee bakool waxa ay ku qaateen dowladda duruus kala duwan oo muhiim u ah hawshooda munaasabaddii lagu soo gebagabeynayay dowladda waxaa ka soo qayb galay mas-uulka ugu sarreeya wilaayada bakool culamaa udiin iyo odayaal dhaqan qaar ka mid ah ardayda dowladda ka faa'iidaystay ayaa sharaxay waxyaabaha ay ku qaateen dowladda kutubada lakakaadadayna sida walaalkii u horreeyey bisheegi may kuma tahay hamsuuna xadiidan fii fadaa'il alacmaal konton xadiid oo ka saabsan fadaa'il lacmaal oo may ahaa eed walbadan linka baraarujiyey walbadana linku faa'iiday saasoo kale may kuma tahay taabla raw nuuru likhlaas wa dulumaatu iraadati dunyaa bicamali alaakhira
runtii ma aran eedanka faa'iidni faa'iido weyn iyo risaalooyinkan maaran eedayaa meelo ka helnay unuun hada dadkii maarane lan akhriyey waana ka camal falay unuun ilaahayni dhakan sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaligii wilaayada bakool oo ka hadlay munaasabadda dowladda lagu soo gebagabeynayay ayaa la dardaarmay mas-uuliyiinta makaatibka sakawaadka ee wilaayada bakool qodobka kale insha allahu tacala na dardaarmo may banagday atahabutu fi lakhbaar walilaha sheegow in war la fadheesiyey laakubaaran degi nagdan maylo kaawe lankun heblo lo arag maani u sakaadulkar laakiin sheeg dhib badan sekada qarya walaasa suubiya marka maylan baahanya mas-uulata hubsad qodobka kale mayu ahaa arifq waliin oo eed muhimniinka dadka muslimiinta ageeka mayu ahaa mayu ahaa walaanu ka kasbado korno oo marka mayu ahaa ka hogaamii korno arifq waliin waay inuunan dhimrina lanturu xarakada shabaab mujaahidiin ayaa marar badan dowlaad u qabatay howlwadeennada ka shaqeeya maktabka sakawaadka ee xarakatu shabaabulmujaahidiin war ku saabsan ingiriiska oo qayladhaan ku aadan kuleelka kusii baahaya dalkiisa soo saaray iyo warar kale ayaan idiin soo wadnaa balse markaan magaalada hoobiyo ee gobolka mudug ayaa qarka uu saaran in bacaad looga qaxo maxamed muudey abu muslim ayaa faahfaahinaya magaalada hobyo ee gobolka mudug ayaa waxaa maalmihii dambe lagu arkay bacaad tiro badan oo guryaha qaar qariyey dadka ku dhaqan magaalada ayaa sheegaya in ay qarka u saaran yihiin inay barakacaan inta badan bacaadka ayaa magaalada soo galaa habeenkii marka la jiifo sida uu sheegay mid ka mid ah dadka magaalada intii kale waa barakacda gurigii oo dhan waa kana waad ujeedaa sida u yahay ad ujeedaa isagoo dadkii ku jiru saa u xabaalmaya waxaa imaanaya caawa aa la gela meel yar inta laga fogfogto baa la gelayaa salaadii markii la furi togo albaabka iyo guriga dhan waa xabaalaya maxaa la samaynaa marka geesaa laga samaynaya oo laga bixinaya hadda aniga meeshaan u jeedo anoo degan gurigan jiingadaasaan deganaa meeshaas godan baa derbi sida kaasoo kalaha saa u mari jiray ciiddiyaa ku timid ciyaalkii waa ku quraacdeen quraaci gudaha u galeen ka soo baxa oraa meesha oo ta la yidhi markay baxeen baa qam uu ku yidhi sidoo kale bacaadka ayaa aad u buux samay garoonkii diyaaradaha ee hobyo waxaana ay dadka magaalada sheegayaan in aysan diyaarad soo degin waayahan bacaadkan ayroboorka wakaas diyaarad baa imaan jirtay diyaaraddii hadda laba bilood ma imaan waxay la imaan weyday ranweygii baa waxaa fadhiistay bacaad cid ka qaadaysaana ma jirto magaaladoo dhanna bacadkani wuu hareereeyey magaalada boqolkii afartan hadda bacadku uu fadhiistay in laga guuriyo halis ugu jiraan boqolkii afartan arrintaasoo hadda aysan jirin weliba cid u taagan inay wax ka qabato dadka ku dhaqan magaalada hobyo ayaa bacaadkani ku tilmaamayaa arrin mucjiso ah
dowladda ingiriiska ayaa soo saartay qayladhan ku aadan kuleelka ka jira yurub oo gaadhay waddankeeda iyadoona soo saartay degniino cabsiyo wata oo ku salaysan kuleelka waddankeeda ku sii baahi doona haashim ayaa mar kale ka waramaya waddanka waxaa weli ka taagan xaalad murugsanaan ah kadib markii uu sare u kacay heerkulka dalkaas xilli uu kuleel daran ka jiro waddamada caqaaradda yurub waxaa isi soo taraya digniinaan la xidhiira in uu sare kac ku yimaado heerkulka dalkaas waxaana waaxda saadaasha hawada ee dalka ingiriiska ay sheegtay in laga cabsi qabo inuu heerkulku kor u dhaafo afartan digrii kaas oo noqonaya kii ugu sarreeyey ee taariikhda soo mara dalkaas waxaa weli xiran iskuullada ku yaala dalka ingiriiska iyadoona xaalad deg deg ah lagu soo rogay magaalooyinka ugu waaweyn ee dalkaas oo ay ku jirto magaalada caasimadda ah ee london qaar ka mid ah soomaalida ku dhaqan dalka ingiriiska oo ka mid a dadka uu saameeyey kulaylka ayaa ka warramaya xaaladda murugsan ee ka jirta waddankaas maanta heerkulku wuxuu gaaray afartan iyo kow meeshii ugu sarraysay oo u k inta la xasuusto iyada oo dadka laga lagu wacyigeliyey ama loo sheegay inay caruurahooda ay guryaha ku haysaan oo iskuullada inta badan qaar la fasaxay qaarna aan weli la imaanayo tareemadii iyada laftooda socodkoodii la yareeyey si waayaradii inay maaragtay kuleel daraaddi ay ama ay shaqayn weydo dareemo badan la kasalay baabuurta laftooda inta badan ay baarkarka ku jiraan kuleelka daraaddi sidoo kale baabuur badan baa aada u halowday oo qoraxda daraaddeed yan mashiinkii ama uu ka istaagay ama arkudhishin la-aan ama cilada ku yimaadeen sida hadda baabuurkanoo kale hadda nin waxaa lahaa kolley oo aan naqaano kuleel daraaddiis baa hadda loo u halaabay oo loo loo samaynahayaa ama loo jiidahayaa sidoo kale waxay sheegeen in heerkulka uu saameeyey qaybaha kala duwan ee nolosha bulshada iyagoona intaa ku daray in dadka afrika ka yimid uusan dhib sidaa weyn ku haynin kulaylka qaylada ugu daranna ay ka soo yeerayso dadka caddaanka ah qoraxda maanta aad iyo aad bay u kuloshahay aniga lafteeda xataa dhidiidka iga socda sida aad aragtaan wuu saameeyey kuleelkaas meelo badan buu saameeyey shaqooyinkii iskuulaadkii safaradii iyo tareemadii wixii o dhan waa saameeyey oo hakad ayaa galay halkan sida gadaasheeda aad ka aragtaan dad badan ayaa iyo baabuur badan baa la tawgareeyey oo la qaaday kuleylka awgeys electric special baabuurta electric ahayd shaqooyinku inta badan ku xiran ababka iyo moobeylada moobeylada waa si kullaanayaan abka waa si kullaanaya staak ayaa ka dhacay marka kuleylkan waddan yurub ah sida ingiriiska oo kale waa kuleyl ku daran laakiin qolooyinka iyagii afrika iyo barigeeda ka yimid dhib weyn oo saasa runtii naguma hayo wax badan ma ka dareemaya anigu xaqiiqdii anoon faanayn oo bootaynaynin laakiin waa dad badan oon maaragtay is aragnay oo maaragtay caddaan
boqolaal dad ah ayaa la soo sheegayaa inay u dhinteen mawjadahan kulaylka ah ee ka jira waddamadhaca qaaradda yurub xilli ay weli holcayaan kaymaha dalalkaas warkan dhegaystayaal saaka wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan maxamed bin zaayid oo ah madaxweynaha dowladda imaaraadka carabta iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa booqasho ku tegay dalka faransiiska ee qaaradda yurub socdaalka bin zaayid oo ah midkii ugu horeeyey uu ku aado dalalka reer galbeedka tan iyo markii uu la wareegay talada imaaraadka ayaa lagu sheegay inuu yahay mid uu ku raaligelinayo shisheeyaha war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada baariis ayaa lagu sheegay in bin zaayid uu kulan la qaadan doono ilaa boqol mas-uul uu ka mid yahay madaxweynaha dalkaas emmanuel macron islamarkaana loo sameyn doono xaflad ballaaran wargeeska ugu afka dheer dalka faransiiska oo lagu magacaabo lemond ayaa weerar ku qaaday madaxweynaha imaaraadka carabta kaas oo sheegay inuu gacmaha kula jiro falal dembiyeedyo ka dhan ah dadkiisa islamarkaana uu mas-uul ka yahay majaacada ka jirta dalka yemen xukuumadan dabarilifka ah ee ku caanbaxday la shaqaynta yuhuudda iyo reer galbeedka ayaa sanad weliba lacago balaayin doolar ah ku shubta bunuugta dalka faransiiska iyadoona qorshaynaysa in diyaarado dagaal oo casri ah ay ka iibsato dalkan islamarkaana ay dhaqaale siiso warshadaha soo saara hubka ee faransiiska warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan waa naga intaa